أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saakiidiin heesakooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ganafka ku dhufatay hadal kasoo yiri dowladda saliibiyadda maraykanka oo ahaa in jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ay maalgeliyaan mujaahidiinta maleeshiyaadka ashaadala dirarka iliyo booliiska ayaa mar kale tacdiyay dhibaatooyin kale kula dhaqaaqay shacabka ku dhaqan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada jannaale owla saamiga ee shabeellada hoose munaasabad lagu daafuraya macad lagu baranayo tasxiix ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheer owla saamiga ee gedo nabadoon cusub ayaa lagu caleemo saaray degmada xiindheer owla saamiga ee galgaduud kadib munaasabad ka dhacday degmadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada mid ka mid ay deegaanada hoostaga degmada tiiglow owla saamiga ee bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimca taariikhna waxay ku beegan tahay toddobada bisha jamaadul aakhir sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ganafka ku dhufatay hadal kasoo yeeray dowladda saliibiyadda maraykanka oo ah in jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ay maalgeliyaan mujaahidiinta haddaba bayaan kasoo baxay mujaahidiinta waxaa inoo akhrinaya walaalkeena soheeb cabdulaahi beenin hadal ka soo yeeray saliibiyiinta maraykanka lixda jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhanka kalena ku asteysan toddoba iyo labaatanka nofembar laba kun shan iyo labaatan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay beeninaysaa hadal ka soo yeeray saliibiyiinta maraykanka kaas oo ay ku sheegeen in dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ay maalgeliyaan mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la socotaa in hadallada guraacan ee ku dhisan naceebka iyo cunsuriyadda ee ka dhanka ah dadka soomaaliyeed kana soo yeeraya dowladda maraykanka iyo madaxweynaheeda donald trump kuwaas oo la doonayo in dadka soomaaliyeed looga dhigto marmarsiyo looga dhunto fashilka siyaasadeed iyo dib udhaca ku habsaday maraykanka maraykanka waxa uu leeyahay taariikh madow oo ku asteysan gumaadka waxgaradka iyo haldoorka ummadda soomaaliyeed wuxuuna laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa iyo maanta xasuuqay kumanaan shacab soomaaliyeed ah oo isugu jira dumar carruur iyo waayeello ayna ku jiraan waxgarad qiimo gaar ah u lahaa bulshada soomaaliyeed waxaana ugu dambeeyey laba iyo toban qof oo siddeed ka mid ah ay carruur yihiin saddex dumar ah iyo oday waayeel ah oo duqaymaha maraykanka dhowr maalin ka hor ay ku dileen magaalada jamaame ee jubbada hoose weerarka ay la kulmeen dadka soomaaliyeed ee ku nool maraykankana wuxuu qayb ka yahay naceebkaas uu maamulka washington u qabo guud ahaan muslimiinta gaar ahaan muslimiinta soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama gambanayso dagaalka ay ugu jirto sidii diinta dadka iyo dalka looga difaaci lahaa damaca guracan ee saliibiyiinta horarka ah ee uu maraykanka hormuudka u yahay balse ma aqbalayso magaceeda in loo adeegsado si loogu bannaysto dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ugu dambayn waxaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed gaar ahaan culimmada aqoon-yahanada iyo waxgaradka ugu baaqaynaa in ay u istaagaan oo ay ka dhiidhiyaan gardarrada qayaxan ee lagu doonayo in lagu dhibaateeyo dadka soomaaliyeed lagu boobo hantidooda xuquuqdoodana loogu xadgudbo jazaaka allaahu khayran walaalka suheyb maleeshiyaadka shaadada dirirkale iyo booliiska ayaa mar kale tacdiyey dhibaatooyin kale kula dhaqaaqay shacabka ku dhaqan deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya walaalkeen nuur cali warsame abushiib ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo wararka ka imaanaya deegaanka lababaar oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ashaal dirarka liyo booliska weerar ku qaadeen iyagoona dhibaatooyin kala duwan u geystay bulshada ku dhaqan deegaankaasi maleeshiyaadka ayaa si arxandaraah rasaas ugu furay haweenaya carruur halkaasi ku sugnaa iyagoona sidoo kale u geystay jir dil ba-an waxgaradka iyo haweenka deegaanka ayaa sheegay inay oon u la-aanayaan iyaga iyo carruurtooda kadib markii la waayey wax rag ah oo biyaha u dhaamiya tuulada intii xabsiga ay ku gureen ma ahane inta kale ayay noqotay duurgal ka cararay weerarka maleeshiyaadka liyobooliska waxayna sidoo kale sheegeen in ragga tacdiibin adag loo geystay kadib markii bacmadow basbaasa madaxa looga xiray si ay u qirtaan dembiyo abeen abuur ah oo aanay gelin waxayna odayaasha deegaanka sheegeen in si gaar ah loo beegsado oo weerar joogtaha ay kala kulmaan ciidanka federaalka xabashada iyo kuwa ay samaysteen ee liyu booliska loogu yeero
kuugu hirgisaa ama naloo laynaya annaga ama shacabka naga loo laynaya ama carruurta nala kooga gaboodaya ama dumarka nala kooga gaboodaya ama wiilasha geelasha ayagoo haguuran looga eryanaya oo shan iyo toban jirka laga qaadanayo oo afar iyo toban jirka aan la cafayn oo yooyinkii waa la laayey gabdhihii waa la laayey saqiir iyo kabiirba lama cafin wiilashii waa la iska eryanayaa hooyadii noo biyo shubaalka ahayd abaartan geedka hoostiisa talaalka waa tataan cajarow ragganagii iyo wiilashanadii waxaa waaye lama gudbin shiraabaa la geeyey biinsaday ku wada haayaan qaldahanaa la geeyhaa maxkamad beenahaa la geynaa waa la soo celinaa shiraabaa lagu soo gelinaa baxmadooba madaxa loo gelinaa basbaasa biinsadaa lagu qabanayaa waxaa la leeyahay gaca ku dhiibnihi inaad tahay sheeg maxkamaddii markii la hortagana wiilashu waxay leeyihin naftanadii baa ku furannay odayaashii habargidir oo lababaar baan ahay waxaan ka hadlayaa dhibaatada iyo dandarrada iyo nabadgelyo la'aanta ka jirta deegaankaas waxaan ka warramayaa ciidanka ama federaal ha ahaado ama nayubi boolis ha ahaado waxaana qabsaday weerar isdaba joog ah oo ilaa saddex afar gacmood ah weerarkaasu waxa uu nagu qabsaday ama uu noogu socdana waa garan la'nahay waxaan doonaynaa weerarka ee nalagu hayo oon guryahayagii ka cararnay oon ceeshii cadbila'nahay oo xoolihiinna ayay ka carareen oo maalin walbana dhex taagan oo dilka iyo qabashada iyo weerarkaa in nalaga joojiyo waxaa naloo sheegayaa ayagii laftoodii inta la kala qaybshay hadda nolol iyo geeri qaar inaan lagu hayn saddex nin in lagu reebay ciidankii maalin dhaweyd la qaaday oo hadda maalin afraad la qaaday dhex in lagu reebay raggii kalena goday buu joogay loo geeyey ciidankii ee raggii kale loo geeyey ragga kale waa ka warhaynaa bulshada muslimiinta ee ku dhaqana dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa si joogtaha ula kulma dhibaatooyin kala dan oo ay kala kulmaan maleeshiyaadka ridada liyubooliska iyo kuwa kufaarta xabashada etoobiya jazaaka allaahu khayran walaalka abuushiiba qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada jannaale ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarxa la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala degmada jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana allah fadligiisa qarxasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah qarxan ayaa imaanaya xilli shalay qarxyo ka kala dhacay muqdisho baardheere iyo sidoo kale cagaarka deegaanka belidogle ay dhimashiyo dhaawac ku noqdeen ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah munaasabad lagu daafuriyey macad lagu baranayo tasxiix ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheer wilaay saamiga igedo faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
waxay ahayd xaflad ballaaran oo si heer saraa loo saagaasimay islamarkaana lagu furayey macad tasxiix oo lagu magacaabo macad ibnu kathiir litasxiixi tilaawati alqur'aan kaas oo ay furanaysay beesha hubeeray degta wilaayada gedo waxayna xafladdan ka dhacday deegaanka ilbeete oo ah deegaan hoostaga degmada baardheer ee wilaayada gedo iyadoona munaasabaddan ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo uwaasyo nabadoonno iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay suldaan ibraahim malaaq maxamed nuur suldaanka beesha hubeer isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan geeka baali reer hubeereed oo gobolka gedid degaasi xalaqada ibnu kathiir ama gobolka baledhaha koro beel inkoreytay furut ini ilaahay usning nasiiba si guud ahaan maylanaa baali reer hubeereed meel kasta iyo roogta arnyow using insiin fadhiya lan kasta oo mas-uul eh ama samadoon eh ama ugaas eh ama suldaan eh regun unu intanin fadhiyaan in shaqadii khaaska unu la hayni iyo tan caamka unu shal saarno erinyo unu ka fikirna marka shaqsi kastoo deegaankun rooga haddii ulumo iyo haddii ganacsi iyo haddii oday ay ilaa owlaadu mustawaha unu lana ilaahay usuna waafaja unu deersiyaw in liita duubanaado laisku warqaba lianna adduunya dameen badan ka jarnay waxyaabaha ilaahay inuunan ka dhowaadanna oo owlaadana dambe mustaqbalkaana wal anfaca utan hadduunan fadhiyin sidoo kale wax halkaasi ka hadlay waalidiinta ardayda iyagoona la dardaarmay ardayda loo furay macadka tasiixa ah intaas kadib walaa hadda geekunu intankoyni may iyin haddii unu isweydino ilaahay kalaamshay inuu unu baranno oo ardaydii qur'aanka bannaanka haka xafdideedii la baro tajwiid xaqiiqatan fursadda yaa haysataan geegasan walka barataan yaa haysataan lankiasin dhali intaasin deersi geekna maysin suruna oo ini haddina walbarashadin i kordhiidin suruna dowladdii islaamka iyo odayaalkii deegaanka roogan marka maysin lanaaha ini isin dadaalan أوجيك حلقة ابن كثير لتصحيح تلاوة القرآن إلهي نوافج كمحت الحمد لله ثم الحمد لله حفلة دي أولا فلين رجين ديار إيين ديغان كين الهنك ديار قلو رجين الها ديار قلو لشان معلمين تي رجاس والبرل هايت إلهي أس هنين فالله إلهي أوجيك بلاوكي افتتاح جون رجمها الحمد لله الحمد لله الحمد لله لما إلنا allaahuma zidna walaa tanqusna ilaahu nin siyaadi oo ninku nusqaamadoy maylanaa reguun dhallinyarada la hadalaana dhiga fur horte khayaar badan alhasiinsii ilaahay subxaana wa tacaala siin waafijay alhasiinkasii haddan eed maysin faramaaneh dulqaad iyo wanaag isabar anaysan hellaan
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga hulayadii islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan dhallinyaro macallimiinna haddana maanta isu diyaarinayso si ay waxaa weyan jiilka ayaga ka dambeeyo ay u saxaan in ayaga ay maanta qur-aankii waxaa weyan kariimka ay bartaan waxaa weeyaan tajwiidkiisii tasxiixiisii ay hagaajiyaan farxadayna u tahay waxaa beesha ammaan ugu filan ayadoo beesha khayr lagu yaqaanay kana mid aheed beelaha ansaarta ah ee waxaa weeyaan ka shaqaysay jihaadka ilaahi subxaana wa tacaala kor u qaaday haddana maanta inay noqotay beeshii ugu horraysay ee isu diyaariso tasxiixa qur'aan kariimka ikhwaani dad waa dullaab waa macallimiin markay halkan ka aflaxaanne waxaa loo rabo waa inay dugsi qabtaan oo macallimiin ay noqdaan oo wixii macallin ay booskooda ku laabtaan oo dhallayro farabadan ay soo saaraan ikhwaani qodobka aan ka faa'iidaysanayo oo dhallinyarada horteeda ugu faa'iidaysanaya waxay tahay waajibkana saaran oo ilaahay nagu waajibiyey oo ah aljihaad fii sabiililah cidkaa dulqaaday ma jirto haddaad jihaadi waysana aafen baa tahay qur'aankana lagu caddeeyey inaanu marka jihaadka weliba faraska aan haysan haddaan dhallinyarana macadkan ayay ka furatay beesha hubeer deegaanka ilbeete ayaa qayb ka noqonaya horumarka waxbarasho ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee gedo jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam nabadoon cusub ayaa lagu caleemo saaray degmada xiindheer wiila islaamiga iyo galgaduud kadib munaasabad ka dhacday degmadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali wasame abuushiiba xafid oo iska fiiri halkaad xaajo dhigayso xilka saakay ku saaran waa xaraar iyo macaan waa xumaan iyo samaan xanuun waa jirayaa xakamada nafsadaada yaysan kaaga xanaaqin xigaalkan ku hogaami xaraf aayad qur'aan iyo xadiiskii nabigeenna allahuma sal sal calayh xagaldaaca ilaali kadib shirar maalmo uga socday ee degmada xiindheere ayay iyo jufada xalino cumar oo ka tirsanoo beesha maxamuud hiraabo waxay ku caleemo saarteen nabadoon cusub kaas oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka sida reer xalino ay isku waafaqeen xaflad si quman loo soo qabanqaabiyey oo ay ka qayb galeen culimaa udiinka deegaanka ganacsato waxgaradka iyo cuqaasha beesha maxamuud hiraab iyo maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa looga dhawaaqay nabadoonka cusub ee xalino cumar kaas oo ah nin dhallinyaro ah misna firfircoon laguna magacaabo cabdulaahi kaahiye siyaad ka hor inta aan munaasabada lagu qabana mid ka mid ah masaajidda degmada xiindheere salaada duhur kadib waxaa jirtay in subaxii hore ee lagu soo hilbo cunay guri dhaco magaalada kadib markii dhowr neefoo geel ah laga dhiijiyey ugu horreyn waxaa goobta kelima tawciyaha ka jeediyey sheekh mukhtaar maxamed cismaan abuumuslim oo qayb ka ahaa wafdi culimo ah oo ka socday maktabka dacwada xarakada oo howl diinfidin ah ka waday degmada xiindheere sheekh abuumuslim ayaa dardaaran gaar ah siiyey nabadoonka cusub ee reer xalani cumar dalka aad adigu mas-uulka u tahay maanta عزadooda iyo شharafkooda wuxuu ku jiraa alجihaadu fii sabiil الlahi beesha aad mas-uulka u tahay waxaa la rabaa in ay jihaadka socda inay shaarigaan qaala tacaalى الذiina آamanوu yuqaatiluuna fii sabiil الlahi والذiina kafarوu yuqaatiluuna fii sabiil الطaaغuuط faqaatilوu أwliyaaءa الشhayطaan ina kayda الشhayطaani kaana ضaciifa waxaa la rabaa nabadoonka mas-uulka cidda u ah waxaa la rabaa inuu ilaaliyo xuquuq اljiwaar qabiilka adigu mas-uulka aad ka tahay jufada aad mas-uulka ka tahay inta ku soo hareeraysan oo qabaa'ilka kale ah ama jifooyinka kale ah waxaa la rabaa in aad inaad waxaa la rabaa aad xuquuqdooda ilaaliso xaq اljiwaar malku jibriil nebigeenna wuxuu yidhi malku jibriil baa wax badan igala dardaarmay xaqa jaarka dariska xaqiisa inaan ilaaliyo ilaa aan anigu u maleeyey buu yidhi in hadduu qof dhinto qofka dariskiisa inuu dhexlayo aan u maleeyey xataa an danantu annahu sayuwariu nabadoonkii hore ee jufada xalane cumar nabadoonne xirsigeedii oo hoggaanka xalane cumar muddo sannadaha soo ahaa oo mikrofonka loo dhiibay ayaa goobta ka sheegay inuu la shaqayn doono nabadoonka cusub isagoo ku booriyey inuu hormud uga noqdo kudhaqanka shareecada islaamka walaalkana waxaanu leeyahay culayskaas aad qaadda allah kula garab galo aniga intii karaankaayana waa kula garab istaagayaa haddii ilaahay idmo isagana waxaan ka rabnaa kitaabkaas mu'asilkaa oon ku ballannay awelna aan ku dhaqannay waxaan ku dhaqmi jirnay waanu naqaan laakiin oon maanta aan joognaa kitaabkaas mu'asilkaa oo ilaahay noo soo dejiyey oonu ku dhalannay dhaqankannaguna inuu noqdo isaguna dhan uusan nooga leexin waxaan kitaabkaas ilaahay meelna ka soo gelinna annagu beriyaan kanna waxaan u sheegaynaa waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa maamul aniga intaasaa warkaygu ku kooban yahay walaalaha reexada cabarna cafi iyo masaabax iga yihiin anigana waxaan rabaa inay i cafiyaan wixii guriga la yidhaahdo aan gefnay oo geftir ah oo dhacay nin walba ilaahays hauga soo laabto walaalkiisna ha iska cafiyo munaasabadda oo socotay muddo saacad ka badan ayaa nabadoonka cusub ee reer xalane cumar cabdulaahi kaahiye siyaad wuxuu ballan qaaday in beesha hormuud ugu noqon doono tadbiiqinta shareecada islaamka isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan inta uu xaqa ku taagan yahay
naqiib ku soo biiray nuqubadii iga horreeyay muslimiinta kuna soo kulana soo biiray diinta islaamka inuu wax kula dhaqo insha allahu tacaala ma ihi inaan xeer kula soo biiray ma ihi inaan kula soo biiray maxaan lahaa jirnay waxaan kula soo biiray maxaa noo dhaqana shareecada ilahi subxana wataala dhaqankeen maxay ka qabtaa waxaan maxaa shareecada ilahi ka qabtaa sidaasaan kula soo biiray nuqubadii hore ee iga horreysay macnaha raba inaan la shaqeeyana waxaan rabaa inay ogaato wilaayada iyo muslimiintii macnaha harakaduna ay ogaato si guud reer xalana cumarna waxaan ka rabaa insha allahu tacaala siay u ballan qaadeen anigu waxaana ii dhiibeen uma qalmo inay igula shaqeeyaan inaan ku wada shaqayno inaan isku ogaano shareecada ilaahi subxaana wa tacaala qofkii maanta meeshaan fadhiyo oo dhahaaya shareecadaan ku dhaqmayna berri markaan geedkii isugu tagno ama gurigeenna aan isugu tagnana raba inuu waddo kale ku rido ayaga rabaa inay ka soo qabtaan anigana waxaad ugu ogtihiin wax allaala ee waxa shareecada islaamku ay ogoshahay oo ilaahay raalli uu ka yahay oo dhahdaan nagu nagu wad oo nagu ogaa inaan ka leexin insha allahu tacaala qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa waayadan dambe waxay doortaan nabadoonno iyo salaadiin ahludiin ah balse waxaa horey hormuud uga ahaan jiray tubaakacun laaluush qaate ah islamarkaana dhiigga qabaa'ilada isdagaalaya ka macaasha jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiiglow ee wilaasaamiga ee bakool faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abuu xasaan guddigan uu ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka socday laba qaybood ayaa gaaray deegaanka biyooley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxay guddigan booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaanka si ay ugu kuurgalaan habsamou socodka waxbarashada deegaanka iyagoona dowlaad kooban u qabtay macalimiinta iyo ardayda mu'asasaadka iyo iskuulaadka waxbarasho ee ka furan deegaanka sida uu andalos u sheegay maamulaha madrasada rawda ee deegaanka biyooley aan oo magaagay lerow abduqaadir xasan isxaaq oo ee maamulaha madrasada rawda fii biyooley alxamdulilah ilaahay ka mahadsan geeg kamay bahna booqday een, lama guddi oo ka kooban guddi ishraaf eh kormeer guud eh iyo guddi oo nishaad eh oo tarbiyatu tacliim xarakatu mujaahidiin kusoodayo ninkooy alxamdulilah een, guddigii ishraafka hoolii kormeerkii wallahayg noo fuliisideen maasha allah guddigii shan- tanshiidkina iyoon mayba nin qobadeena een, eh, dowro oo la maalmood in nin qobadeen arrintaasi maasha allah iidan bogaadiyaan aan ka faraxsagna goobaha waxbarasho ee la taaban kara ee guddigan ay booqdeen waxaa ka mid ahaa dugsiga hoose ee rawda ee deegaanka booqasho kadib waxay tartan dhiiragelina u qabteen wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta dugsiga kuwaasoo soo bandhigay tartan xiise badan waxaa jira magacyo loo kala bixiyey ardayda tartamaysay haddaba maxay ahaayeen magacyadaasi waa kan mid ka mida guddiga
insha allah waxaa inoo bilaabanaya tartankii oo dhexmari doono laba majmuuco oo kale ah majmuucada wiilasha iyo gabdhaha Ee, majmuucada wiilasha waxaa loogu magac darayaa saxaabiga jaliilka cabdulaahi bin cabaas ee, majmuucada gabdhahane caaisha binti abibakar ee wax ka barta dugsiga hoose ee alrawda ee ku yaala ee, deegaanka biyooley ama tuulada biyooley oo hoos tagta degmada tieglow intaa kadib tartankii ayaa bilowday qolo welibana waxay muujisay dadaal dheeraad ah waana kan qayb ka mid a tartankaasi su-aashu waxay leedahay maa acdamu shayin amara allaahu bih نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما أنا معاي ليرو محمد حسن إبراهيم مدرسة ننتهت معي مدرسة الركبة في بيولي مجموعة عبد الله بن عباس أعظم شيء أمر الله به التوحيد su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma ee dhanka towxiidka ka imaanaysay waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo su-aashan waxaa iska leh majmuucada caaisha binta abibakar ee gabdhaha wax ka barta madrasada rawda ee ku taala deegaanka biyoolo ee hoostagta degmada teeglow su-aashu waxay ka imaanaysaa isla maadada towxiidka su-aashu waxay leedahay maa acdamu shayin naha allaahu bih نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما أنا مقعي كوثر عبد القادر حسن ساق أعظم شيء نهى الله عنه الشرك sidoo kale su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacaala canhuma ee ayadana ka imaanaysa dhanka caqiidada waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo gabagabada tartanka waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka iyagoona mahadalle kadib u mahadceliyey guddigii gaaray deegaankooda ikhwaani awalan alle subxaana wa tacaala maxadsan ilaahayniyo waalidad muslimiina iimaan iyo islaamnimniga cizey allahaasa maxadle subxaana wa tacaala bacd alxamdulilaahi culimmadan inkoytay ama walaaye ama xaraka kuwayan jazaahum allaahu khayr ilaahay hasin cabaal maryasiinlan booqatanka saxna booqatan ama juhdiga ama wakhtiga isan qaaliga ahna siidan jazaakum allaahu khayr kama xasantin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilan arna sokoy kuley arna ayuha arday ana sokoyti ardayta ana sokoyti wala geeg anta ka sheegasi arna wal un hor dhignin naftaano ibadkaan dhignin ah qolon loo maqnaayo ilaahay ha ka mahadsan maamulka islaamiga ee geekamay waaha hana waafaqi oo diinta islaamka iyo sunnadii rasuulka niga nooleeyahay inuuna maaragna una ka dhaqanna oo maaragna awlaadana ka barbaarina oo noolaleyn ka dhakana maamulkii haniga noolay oo ilaahay haniin diray maamulkaasa ka mahadsan insha allah jazaakum allahu khayran taas ha ka gebagabaaya wasalaamu calaykum waraxmatullah guddigan ayaa ka turjumayay xamladii loogu magacdaray shaxdulhimam liahlilqimam taasoo ay ku marayeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtogeli oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak